dallada bulshada rayidka ah ee jubbaland junsa ayaa maanta magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay madasha wadatashiga iyo udoodista hindisa sharciyeedka iyo qaab dhismeedka siyaasadda bulshada rayidka ee jubbaland kulanka way kasoo qayb galeen xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka iyo wasiirada jubbaland ayaa looga dooday ka shaqaynta iyo kor u qaadista xuquuqda bulshada rayidka ee jubbaland gudoomiyaha guddiga cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland xildhibaan maxamed cabdinaasir ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in loo doodo xuquuqda bulshada rayidka waxaa shirkan uu yahay civic spaceku runtii ururada bulshada oo lagu daray dadka u dhaqdhaqaaqda u dhaqdhaqaaqa xuquuqda muwaadiniinta oo loo geeyey cid kasta oo ama si sharci ah uga qayb qaadato ama si sharciga lagu fulin kara ha uga qayb qaadato ama bulshada wax wax ku wax ku kor wax u taraya ha ku soo kordhisee waa ku wada mahadsan yihiin ka shaqaynta kor u qaadidda xuquuqda bulshada qaybaheeda kala duwan iyo wanaagga iyo badqabka bulshada waxaan u malaynayaa rasiidka layna siiyey sida inoo muuqdaa wuxuu u diyaarsan yahay ama biilkan wuxuu u diyaarsan yahay luqada ingiriis buu ku diyaarsan yahay markaa civic spaceku waxa weeya dadka u dhaqdhaqaaqa wanaagga bulshada oo dhan ama hay-ada dawliga ha ahaado ama kuwa rayada ha ahaado ama dad shaksiyaad ahoo sidooda isu xilqaamay ha ahaadeen ama kuwa internationaala ha ahaadeene waxaa isku duuduuban ee ciddii wanaagga ka shaqaynaysay oo dhan xuquuqda bini aadamku iyo xorriyaadka bini aadamku waa laba qaybood oo wada shaqeeya isna soo joojiya oo isceliya oo waxay idhahdeen xuquuqdaadu waxay furan tahay ama waxaad haysataa ilaa iyo intayna qof kale dulmiyaynin xaqa aad leedahay yacni inaad si xorriyada u shaqaysato inaad si xorriyada u hadasho inaad si xorriyada u shaqa daydeeto inaad si xorriyada u noolaato ilaa iyo inta ayna xuquuqdaadaasi qofka kale ee muwaadinka ama kula jooga ayna ayna dulmi ku noqon oo marka intay xorriyatul qowlkii ka tagto ayaa waxay tegaysaa inaad adigu weerar geysanayso waa calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu garto xorriyatul qowlku meesha uu ku joogo dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland faadume cali cabdikariin ayaa tilmaamtay ahmiyadda ay leedahay in la badiyo kulamada noocan oo kale ah oo looga doodayo xeerarka ah ay muhiim ka tahay in la meel mariyo bulshadana waxtarka u leh waadix ah looga wada qayb qaato ama si cad looga wada qayb galo madashaasi waxay sahlaysaa in sharcigaas la ansixinayo baahida bulshada horta mmasharci baahida loo qaba miya marka madasha waxaan leeyahay waa madal fiican loo baahan yahay habooneed xilli horeba in laga doodo marka haddii hadda ilaahayna garasiiyey ilaaha ku mahadsan xilligeeday kusoo aaday sharciyada marka la curinaayo waxaa loo fiiriyaa laba waxyaabood waxaa la yidhahdaa horta sharcigan ma loo baahan yahay oo bulshada ma u baahan tahay haddii la dhaqan geliyo oo sharcigan bulshada way u baahan tahay sax haddii la dhaqan geliyo haddana faa'iidadiisa maxay noqonaysaa